marka hore se andoona inaan munaasabadan mawliidka nabiga inaan uga faa'idaystoono shacbiga islaamkaa dhammaantoodu dira hambalyo na idhaahdo mawliid wanaagsan ilaahay sanad sanadkiisa barwaaqiyo bashbaxa inagu gaadhsiiyo taasi waa taa oo fursadaan uga faa'idaystay su-aasha kaledi weydiisay xalay dee madaxweynuhu interview wuxuu soo saaray statement buu soo saaray uu kaga hadlayo xaaladdii gobolka wadalka taagneyd iyo xisbiga kulmiye dhexdiisa loolankii siyaasadeed ee qaar ka mida wasiiradiisu ay ugu jireen musharaxnimada xisbiga kulmiya labadaa kamid haddaan kala qaadno ta gobolka hawdal uu madaxweynuhu kaga hadlay waxaan is leeyahay madaxweynaha jawaabtii laga sugayey dee hadal ma ahayn inuu hadlo oo statement soo saaro lama sugayn inuu madaxweynuhu tallaabo qaadaa la sugayey tallaabadaasaana dawo ahayd dadkuna ku bogsanayeen wixii dhib wadaa inagaga joogsanayey qaranku quruxdiisi iyo sharaftiisi iyo wada socodkiisu ku jirtay sidii isba uu madaxweynuhu afkiisa ka sheegayna wuxuu ka garaabay wixii odayaashii dhaqankii gobolka awdal ka soo jeeday afar bilood ka hor ay u keeneen madaxweynaha marka markaa hore ay u keeneen iyo marar badan oo kasii horreysay oo ama boorama ay kula kulmeen ama halkanba xildhibaan ay u tageen madaxweynuhu de uu ka garaabayay cabashooyinka jiroo de kuwo legitimate ahoo wadadeeda haystaad soranaysaa marka horta waxaan is leeyahay madaxweynuhu jawaabta la sugayey ficil bay ahaydee hadal ma ahayn xitaa kaa ka duday ee cadhooday ee uu madaxweynuhu xalay magac dhabaye suldaan wabar lahaa inuu isagay ahayd eri contact la sameey waxaan aad markaan barbardhig u yar sameeyo leadershipka anoo ugu hambalyeynaya ismaaciil cumar geeley dalkana walaalaha nee jabuuti heshiiskii maalinta dhaweyda gaadheen mucaarid iyo muxaafid waan ugu hambalyeynaya horta number one number two waxaa jirtay mar dagaal sokeeye oo canfartu ay xabad qaadato iyo jabuuti dagaal ku qaaday gogol walba waa la dhigay oo si walba waa loogu galgasho waa lasoo afjaray waxyaabaha leadershipka high majority maanta aan oran karaa ismaaciil cumar geele wuxuu maraya dee high majority leadership yani qaangaad maaha siyaasi qaangaad waa hogaamiye hogaamiyenimadiisiiba qaangaadhay waxay ahayd siduu doonaba madaxweynuhu ha u dhiga wax ka cadhoodayna isagaa madaxweyneha kuwan cabanayana isagaa madaxweyneha marka waxaan isleeyahay jawaabta waxa kaga habboonayd ficilla u qaada madaxweynuhu laakiin xildhibaan markaynu hadalka madaxweyneha gaar u eegno qodobadu ka hadlay waxaa ka mid ah arrinka qarannimada oo kale iyo dhinaca ammaanka oo kale maana yar xasaasi ahayn in suldaanka oo kale tallaabadan uu qaaday iyo qaabkan madaxweynuhu dhigay maan ahayn arrin essential oo muhiima
madaxweynaha iyo ummaddii hadashay oo dhan waynu isu waafaqsannahay dee qarannimada somalilan halkay taallay iyo waxay gudiye waxay gashaba taasi iyadu mid laga wada hadlayo ama madaxweynehu khaas ah ama cid kaleo khaasa maaha halkaa bannaankay taalla laakiin maalintii dhoweydan hadlayena waan ka hadlaya waxa weeye madaxweynaha mas-uuliyaddu waxay ka saaran tahay wax kasta oo conflict keenaya inuu ka hortago waxaynu ka hadlaynay cabashaa keentay inuu nimbaxsada buu yidhaahdo waxaan dagaalamayaa qorigan qaatay cabashadiina dee taariikhdeedii waynu ka warrano raad iyo saamayn bay soo lahayd for the last four years cabashadan madaxweynaha waxay u timidday madaxweynuhu lix bilood xilka dalka haya maantana lixdii bilood u dambaysa ku jiraan istilna kamuu jawaabin marka maxaa mistreska keenay inaader maxaa keenay aamin darrada maxaa keenay maxaa lumiyey kalsoonidii lagu qabi lahaa in ay dadkan wax u soo socdaan inay dadkan wax sugayeen oo jawaabyo u timaado dee waxaaso dhan waxaan is leeyahay waa wax u fudud awooddiibuu madaxweynuhu haystaa legitimacy weeyaanoo sharcigu u leeyahay inuu qanciyo xitaa haddaanay xaq u lahayn waxay doonayaan xaq baa lagu leeyahay inuu yidhahdo madaxweynuhu xaq uma liidina naga fadhiista way laakiin xildhibaan maanu wasiiruu diray madaxweynuhu wufuud kala duwan baa la diray xiliyo kala duwan baa la sameeyey arrinkaas maanu dadaal ahayn si halkay sartu ka qorutay maxaa haysta inaadeer madaxweynuhu wufuud wuu diraa guddiyo wuu saaray wasiiro wuu saaray qolo kale wafaad wufuudii boorama way iska daba tegtay intubana waxay ahaayeenun inay xaaladda ka soo warramaan xaaladda sookaan soo indhaindheeyaan soo hubsadaan cidda decision making kale ee sharciyaddu u ogoshahay inay tallaabo qaaday go-aan qaadataa wasiir maaha waxa wax laga sugayaa wasiir maaha waxa wax laga cabanayaa wasiir maaha waa xukuumadda saamigii ay ka filayeen deegaanka galbeedka somalilan bay leeyihiin madaxweyne kaama hayna ee sadbursiimada ayaan arkaynaa inay naga janjeersan tahaye xaq aan leenahay nasiib marka haddii madaxweynuhu dadaalladan uu wadaa ay risalk yeelan waayaan waxaan kalsooni darrada dhaamaysa xildhibaan debadebo imika arrinka wax soo taaganyay hadday tabashadii noqoto salaadiintii hadday noqoto qadiyadan imika suldaan wabar ee haatan dib usoo cusboonaatay madaxweynena waa kan hadalka jeediyey maalintii shalay maxaad isleedahay qaab nooceeye ku xalismi kartaa lagu soo afjari karaya ma cudud mise wada hadal iyo isu tanaasul la sameeyo ilaadir waxaan aniga iigu muuqataa iimaba barbadhnayn sida sida cadeedda iigu caddahay xalku waxay iigu muuqataa arrinta kan gobolka ka taagan hadday xukuumaddu ilaa xad og tahay information ah in suldaan wabar guutooyin ciidana diyaarsaduu soo weerarayo ilaa xad goorma dalalkii aynu deriska ahayn xidhiirhkeenii sidaa u xumaaday in jabhado somalilan qarnimadeena duminaya ay beys siiyaan ilaa xataa hadday xukuumaddeenu og tahay inuu dhintay dee xisaabtan kale aynoo bannaan oo aan ku xamba ka duwan laakiin waxaan u sheegaya ereyga intuu istaagaya reer awdan somalilan haddii hargeysiyo burco ka xiisoodaan ay xamar u xiisoodaan uma xiisoonaynaa nagu gadaal baan tala dambaan isku noqonaynaa taninna looga tago magacilaan uga tegnaa somalilan laydhaa habeenkii xalaaga tegey